yahay badan bahayno nabadu waa lama huraano ka hortaga kulaado heshiiya
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal jimco wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood na maqlaysaan akhyaartana dhegaysataay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedi iyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu dufaaciyo ku qabay gabayanoon daahay idam alle ilaah kuu ganjaaf duuf maqaadiir saam iyo garnay dooyayo guruubta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga galangalkaayeen alle goorta goortana kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaanari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaar alamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geedka hore kaadhi gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsho geengeelle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiila'aaneed allow guda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goobta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoranta kaafuule aar kuu gabado iyo lidax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dun god iyo haadaanxu meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada dhegaystayaal caawa waxaa ka mid noqon doonaa kuwa kor ka yimid ee fidnada abuurana waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan deegaanka dhibkana ka joojiyaan gacmahana ka laaban mayno waxa fidnada wada oo loo soo
maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna wal-jamaaca oo sheegay inaysan gacmaha ka laaban doonin maleeshiyaad ay sheegeen inay ku sugan yihiin deegaanka xeraale islamarkaana dhibaato ay ka wadaan odayaasha iyo waxgaradka deegaanka xeraale maxay ka yidhaahdeen anjabaaddaasi ka soo yeedhay maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna wal-jamaaca
deegaankeeda haraale dagaal baa ka dhacay haraale dhibaato badan baa ka dhacday dhimashaa ka dhacday hawx baa ka dhacay barakac baa ka baxay burbur badan baa ka dhacay
sheekh cabdulqaadir waa sheekh cumar sheekh cabdulqaadir oo ka mid ahaa ama ahaa guddoomiyihii golaha shuurada maamulkii ahlusunna ee hore ayaa isagana ka hadlaya arrimahaas iyo hanjabaadda ka soo yeertay maamulka gobollada dhexe ahlusunna wal-jamaaca waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda raalli ka noqdo ciidamada dawladda iyo kuwa amisoon oo la wareegay deegaan muhiima oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose haddaba deegaankaasi yaa ku sugnaa dadkii xaggay ku sugan yihiin deegaankaasi joogay barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal caawa barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda khaatuma oo lagu soo warramayo inuu gaaray heer aad u xun madaxweynaha xildhibaano ka tirsan maamulkaas oo sheegay inay xilo ka kala qaadeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddaba waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal warbixin aannu kaga hadlayno arrimahaasi qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal xulashada waraysyada raadiyo cadaado aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dad lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddaba dadkaasi la dilay tiradooda waa imisa maxay tahay sababta loo dilay yaase dilay barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad caawa dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allaha awoodda raalli ka noqdo qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa kulankii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee khamiislaha ahaa oo looga hadlay arrimo dhowra haddaba kulankii golaha wasiirada maanta maxaa looga hadlay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal caawa waxaa ka mid noqon doona haddii allaha awoodda raalli ka noqdo madaxweynaha soomaaliya oo la taliyaal cusub u magaca la taliyaal cusub magacowday islamarkaana ka hadlay arrimaha ciidamada waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal sidoo kale ra'iisul wasaare kayre oo booqday ciidamada islamarkaana u hambaliyeeyey shaqada ay hayaan qodobada kale dhegaystayaal caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa weerar waa xaaladda deegaanka leega ee gobolka shabeellada hoose oo laga soo daydhinayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allaha waddan raalli ka noqdo barnaamij soo saaruhu waa salaad yare anigoo sharmaarka idinla socodsiin doona dhegaystayaal ee u diyaargaro wanaagsan barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad labo alwuxda saddex alaslax afar altabliiq shan al-shabaab lix telefon jadiid toddoba alshiiq sideed majmacu lislaam sagaal alansaaru sunna toban xisbu lislaam kob toban suufiya labiy toban sanatariya saddex qaadiriya afar toban saalixiya shan toban axmediya lix toban sayiciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaa lala tihiin ss b f snm unc sbm ssnm unc ssb diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliyo yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliyo yaynaan ka noqon dayro admigae dib u taliyo yaan layna odhan wadadan jirin
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimca soo gelayso qofiisna ay sii baxayso taariikhduna ku asteysan tahay saddexda bisha siddeedaad laba kun toban iyo toddoba dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadana waxaanu ku soo qaadanaynaa maamulka gobollada dhexe ee ahlusunnah waljamaaca ayaa ka hadlay xaaladda deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud oo dhowaan dagaal uu ku dhex maray iyaga iyo dad deegaankaasi xeraale ka tirsan mas-uul ka tirsan maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljamaaca ayaa ka hadlay arrimaha ka taagan xeraale islamarkaa ciidamada halkaasi isku aruursanayay muddooyinkan dambe mascuud maxamed warsame oo ka mid a saraakiisha ciidamada ahlusunna oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inuu ka digayo kuwa dhibaatada ka wada deegaanka xeraale wuxuuna sheegay inaan marnaba loo dulqaadan doonin dadkaasi dhibaatada ka wada xeraale sida uu hadalka u dhigay
kuwa korka yimid ee fidnada abuurana waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan deegaanka dhibkana ka joojiyaan gacmahana ka laaba mayno waxa fidnada wada oo loo soo agaasimay inay dhib meeshan ka sameeyaan gacmaha ka laaba mayno laakiin arrintii aan u nimid oo ay ahayd wanaagga waan ku soconaynaa qorshaheennu wuxuu yahay inaan kalib gaarno ugu dambaynna waan insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu lagu guuleeyo kuwa korka yimid ee fidnada
waxa uu ahaa sargaal lagu magacaabo mascuud maxamed warsame oo isagu ka mid a saraakiisha ciidamada maamulka gobollada dhexe ee lusunna haddaba arrimaha xeraale ayaan weli ku guda jirnaa dhegaystayaal sheekh cumar sheekh cabdulqaadir oo isagu ahaa guddoomiyihii golaha shuurada maamulka ahlusunna waa maamulkii hore ahlusunna waljamaaca ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay xaaladda deegaanka xeraale iyo weliba hanjabaadda ka soo yeertay maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljamaaca xuseen cabdulle maxamed oo ka tirsan raadiyaha cadaado ayaa waxa uu guddoomiyaha uu kaga warramay arrimahaasi
haraara dagaal baa ka dhacay haraara dhibaato badan baa ka dhacday dhimashaa ka dhacday hawca baa ka dhacay barakac baa ka baxay burbur badan baa ka dhacay waxaa geystay oo weerar ku qaaday nimanka isku magacaaba centaraal ama suso nimankaasaa qaaday si oon aanaan garanaynin oo ka baxsan waxyaalaha bini-aadamku wax ku qiimeeyaan oo muqawamaadka ah oo dadka bini-aadamka rabitaankiisa iyo aqoontiisa iyo caqligiisa lagu qiyaaso ka baxsan oo aan wax la qiyaasi kara ahayn weerar bay ku qaadeen dhibaatay ka geysteen dad bay laayeen dad bay barakiciyeen dad bay laawaceen dhibaatadaas intay ka geysteen waxaana weeye arrin aan wax mubararaada oo leedahay ama la fahmi karo ama cid qiyaasi karta aan la arag weye nimankaasu meesha sababtay u tageen waxaa weeye dad baa meesha deganaa shacab ah oo qabiil ah magaaladooday deganaayeen wax dhibaataa u kama jirin ayagoo weerar bay ku kordegeen oo weerarkaas ku soo qaadeen maadis waa iska difaaceen
waayahay weli ahlu sunna waxaa ka soo baxaya baaqiya ah inay isu soo dhiiwaan ciidamada jooga xeraale galmudug oo ay sheegtay inay qayb ku leeyihiin dagaalada ka socda xeraalana waxay ku amreen inay dib uga gurtaan marka dhiilada colaadeed ee weli loo gurbaan tumanaya gobolka dareenka laga qaadi karo iyo dhibaatada laga dhaxli karo waa maxay
horta walaala ahlu sunna markaad leedahay ahlu sunno alla kula hadlahaya gudoomiyaha maamulka golaha kalena maamulka ahlu sunna waljamaaca anigaa ah nimankaan ahlu sunno ma aha sufaa la yidhaah centaraal bay la baxeen magacaasay leeyihiin sunno ma ahan sunnadii shaqayn jirta daalhaya diidnay oo shabaab la diriin jirtay ma ahan waa niman ciyaal iyo dhalinyaro yaryar ah oo albaxar la oran jiray oo dariiq dusha u dhaxaysa dhuusamareed iyo burcaan iyo xaraara geela baadidaa ka aruursan jiray iyo niman madaxuleey ah oo laysugu geeyey magaalada la yidhaahdo dhuumoodle la yidhaahdo laysugu geeyey ka bacdina inta loo khudbeeyey loo fadwooday oo la yidhi ahlujannaad tihiin oo jahaad baad ku jirtaan oo ruuxina iyo jasadkiininta isaaru hayaan baa jannadu idinka rigtaa halkaas xeraarayna idinka jirtaa markaasay iska soo yaaceen waxa weeye waa niman ilaahay baa qur-aanka ku sheegay ninka saas oo kale dulmiga dadka uga dhaadhiciya basi kasabawmahu faabnaacuhu ilahum kaanuu qowman saasikiina kuwii la yiri oo kaleeto weeye dad aan waxba garanayn oo aan diin waxa lahayn oo aan acraaf garanayn oo daris garanayn oo waxba garanayn waya ayay isla ku sareeyeen markaas Wa- sheekh cumar waxaad ka mid ahayd eh, madaxda ugu sarrayso ahlu sunna sidaad dabcan sheegayso raggan hadda madaxda ah ee gobollada dhexe maamulka ka ah wax ma ka taqaanaayo ya- yaad isla soo shaqayn jirteen ma ku jiraan rag aan wada shaqayn jirnay kuma jiro laakiin kulligood waa aqaanaa ragga aan wada shaqayn jirnay nin la yidhaahdo maxamed cali kaaburo uba hadda jooga magaalada dhuusamareed oo magacaas leh oo sheegta inuu madaxweyne yahay sheegta waxa weeye alfunno waa kuwa gu- jooga raggoodii qaarkood intii u dhalatay magaalada xaraale kuwa la dhiriray oo iska dhacshay oo banaanka iska marshay weeyaan nimanka kale ahlusunno mana ahan shaqana kuma leh umana misba sheegtaan waa nimanka aan kuu sheegtay oo albaxar iyo dhuxuleyda waya marka eh, dabcan i- idinna waxaad leedihiin ragga ahlu sunna maahan ayaguna waxay leeyihin ragga ahlu sunna maahan waad hisaystaan dabcan madaxdii ugu sarraysa adigaa ka mid oo raggaa lagu yaqiinay eh, dagaal baa hadda dhacaya weli waxa weeye waa xiisad baa sii taagan yaa qaadaya mas-uuliyadda colaada ka taagan gobolka
waxaa qaadahaya horta midda kale aan kuu sheegay ee nimanka kan ayagaaba diran inaysan ahlu sunna ahayn central iyo sufa la yidhaahdaa magacaasay leeyihiin ayagu ma sheegtaan ahlu sunnaa nahay ma yidhaahdaan central iyo sufay la baxeen magacaasaa la yidhaahdaa horta adinkaasan ka gelinaysaan oo ahlu sunna adinkaas baaba leh xageedaa joogtaan Eh, ahlu sunna waxaan ku naqiinay dhulkan galgaduud dhuusamareeb iyo guraceel iyo xeraale iyo hadda iyagiibaa joogay xaggeed uga soo baxdeen idinka dad ahlu sunnadii tihiin oo weli shaqaynaysaan
walaalle waxa weeye nimanku waa nimanka aan kuu sheegay shacabkii dadka joogay bay qayb ka ahaayeen waa nimanka albaxay hay dexdiisa ah ay fadhiisatay shabaab markaan la dirinaynay bay ahayd shabaabkii dagaalkiisii markuu joogsadayna dadku waxay joogsadeen oo qadaa'ilkoodii hay
ahlusunna marto ma doonayso nimanka kale ahlusunna maahane nimanka aan kuu sheegay mas-uuliyadda waxaa qaadahaya nimanka duulaanka soo baxshay mas-uuliyad darada ah oo aan la garanayn sabab ama ujeedo ay u qaadaan oo dhibaatada intaas eg ay u geystaan ayaa mas-uuliyadda qaadahaya adduunka ilaahay agtiisana ayagaa ka qaadahaya islaamka agtiisana ayagaa ka qaadahaya xusuusaadiyatadana ayaga baa iska iyo mas-uuliyadda waya marka marna ma isku dayda adiga eh, maadaama rag aad iska taqaanaan qolooyinkaa kalena aad ku dhex nooshahay in xal aad raadiso eh, intaanan dagaalkan la iclaamin
dagaalka kan markii ay nimanku soo duuleen oo magaalada yimaadeen waxay weerar bilaabeen toddobadii soonqaad bay rabadlaan bay soo bilaabeen ee waa la ariyey ilmaa-udiinkii iyo odayaashii iyo dhaqankii iyo cid walbaa la hadlay dad badan baa uga yimid ee gobolka uga yimid iyo waa diideen wax la afgarta waa laga waayey waxii ay doonaayeen hadda waa ay heleen oo diinkeedii bay heleen oo ilaahay wixii ay doonaayeen uun kama dhigine waxaa alla ka dhigay dadkii xaqdarrada lagu baabaaso lagu qisiyey inuu guushi raacday ay isla daafaceen waxbana laga qaadi waayey magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslax altabliiq alshabaab lix telefon jadiid todobo alshiiq sideed majmacu lislaam sagaal alansaaru sunna toban xisbu lislaam kob toban suufiya labi toban sanatariya saddex qaadiriya afar toban saalixiya shan toban axmediya lix toban sayiciya iyo qaar kalon hadda aanu tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon sinicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa adinkan waxaad lala tihiin ss b s snm unc sbm ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo callihii daa'imka ahay dibu taliyo yaan layna odhan wadirkii baaye dibu taliyo yaynaan ka noqon dayro admigae dibu taliyo yaan layna odhan wadadan jirine
hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal jimco wacan oo wanaagsan markaana muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta ka qayb galay shir toddobaadlaha ah ee saraakiisha kaasoo looga hadlayay sidii ay u hagaagi lahayd wada shaqaynta ciidamada ayaa waxa uu aada u ammaanay shaqooyinka adag ee hayaan ciidamada ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ay yihiin lafdhabarka dowladda islamarkaana loo baahan yahay inay kaalintooda ka soo baxaan ra-iisul wasaare khayre oo la hadleeyey ciidamada ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa bismillahi raxmaan wasiir waa mahadsan tahay xubnaha kale golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada ku-xigaanada saraakiisha gobolada qaranka go-da bambeya ee booliska ee noqotay sharaftii magaalada muqdisho iyo dalka saxaafadda iyo kulliyadda generaal kaahiye oo runtii noqotay meel laysugu yimaado marka ugu horeysa waan idin salaamay marka labaad waxaan u gartay wasiir inaanay ahayn xaflad waxaan isugu nimid laakiin ay tahay shirkii saraakiisha khamiislaha ah wuu ka yara duwan yahay togolaha wasiirada wuu ka ballaaran yahay marka horta waad ku mahadsantihiin inaad shirkiina nagu casuumtaan waad ku mahadsantihiin waxaad kaloo ku mahadsantihiin inaad noo keenteen kooxihii nin kala duwanaa si ay noo dhiirigeliyaan noona xasuusiyaan shaqada ay shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed noo dhiigteen si aan u fulino marka ugu horeysa waxaan idinkugu hambalyaynayaa horta inaad tallaabo hore u qaadeen oo ay halkaan isugu yimaadeen dhammaan ama inta badan saraakiisha sarsare oo ka kala socda hay-adaha kala duwan ee amniga ee matala dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inaad idinku isugu timaadaan inaad sirtaan khamiis walba idinkoo ka shiraaya sidii loo difaaci lahaa dalka ummadda soomaaliyeedna wax loogu qaban lahaa idinkoo wadajir uga shaqaynaya arrimahaas waxaan rabaa markoo waqti inaan mahad ballaaran usoo jeediyo taliyayaasha iyo wasiirada ay arrinkaas khusayso waa shaqo fiican waa dhiirigelinaynaa waa idinkula dardaarmaynaa waxaan idinka codsanayaa inaad sii dardargelisaan intaad ka sokow waano maanta waxaa noogu filnaa iyo guubaado iyo himilada dalka waxaa noogu filnaa fariimihii ay noo sheegaan kooxihii kala duwanaa oo horteenna fariimaha kala duwan loogu dhiibay waa inaad ogaataan hadalladii qiimaha badnaa ay noo sheegeen qof soomaaliyeed ayaa intuu meel fadhiistay ayuu wuxuu ka fikiray siduu dalkiisa u wanaanji lahay markaasu wuxuu soo allifay mirihii aada maqlayseen siduu annaga noola qabsan lahaa samaaninta iyo abwaaniintii intay wakti geliyeen inay u soo jeedaan habiino badan inay fikiraan ka fikiraan sida dalkoodu ahaan jiray sida uu yahay sida ay rabi lahaayeen inuu noqdo waa u mahad celinaynaa waa inaad nagu qaadataan sida aad darka milatariga iyo booliska iyo asluubta nabasugidda u geshan tihiin oo kale iyaguna qalbiga uga geshan yihiin markaas oo kale intaas ka sokow markay golaha wasiiradu shirayaan ama markay shirayaan madaxda kale ama markay soomaali isu timaado ama markii makhaayadaha la isugu yimaado ama markii meel walba la isugu yimaado waxaa laga hadlaa danaha ummadda soomaaliyeed iyo sidii soomaalidka loogu saar looga saari lahaa xataa haddii meelaha lagu fadhikidoonayo ama markii meel ayaa lagu yimaado waxaa looga hadlaa qofkee ka kala fiican qofkee qaabkee ugu fiican ayaa soomaaliya ugu hormariya qof walboo soomaaliyeed oo ku fikirsan inuu dalkiisa hore u mariyo idinku waa ka duwantihin idinku waxaad uga duwantihiin malihidina gobol aad ka soo jeedaan malihidina qabiil aad ku afirsataan malihidina qayb ama koox aad gashaan idinku waxa aad tihiin marka ay qarannimadu mugdi gasho cidda keliya oo heli karta nalskiinle idinku waxaad tihiin marka keliya oo la waayo meel lagu cararo meeshii loo soo carari lahaa idinku waxaad tihiin marka rajadu ay daciifto ama rajabeel ummadda lagu dhaho ciddii biyo ku shubi lahayd xididadii laga abuuray rajadaas oo dib u soo noolanaya waxaana lagu wargeliyey shirkii golaha amniga anagoo fadhina xalay in ay kulankanu dhacayo waxaa salaan idiin soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo rabay inuu yimaado shirkan laakiin maadaama uu sheerkan lahaa aniga iga codsado inaan ku matalo isagoo ah taliyihiinnii guud oo ciidamada qalabka sidaa maanta inaad halkan ku shiraysaan waxaa rabaa markaa inaad ogaataan taariikhda ummad walba oo dunida soo marta marka noloshooda iyo midnimadooda iyo horumarkooda ay khatar iyo cariiri karto taariikh walba oo aad dib u fiiriso waxaad arkaysaa qoraallo sheegaya in dadkaas ay nolosheeda dib u soo celiyeen ciidankooda ay iyagu leeyihiin haddii marka ummadda soomaaliyeed maanta ay rajo leedahay rajada ay leedahay waa idinka haddii idinku marka aadan fahmina ahmiyadda ummadda soomaaliyeed adigu fadhidaa waxaad qeybtar gelinaysaan jiritaanka ummadda soomaaliyeed
sida keliya oo dan waliba lagu garan karo sharafta karaamada iyo hididiilada ummaddeesu ay leedahay sida keliya oo ummadi ay ugu eg tahay ummad isku xidhan qarannimadeedu ay iftiimayso waxa ay tahay inay ka muuqato ciidamadooda maadaama dalkeennu uu soo maray dhibaatooyin fara badan oo aan hadda ka soo kabsanayn waxaa loo baahan yahay inaan leenahay cid ka adkaysi badan dadka kale cid ka dulqaad badan dadka kale cid ka fahmi og macnaha qarannimada ay ku fadhido marka dadka kale la barbardhigo cid og macno iyaga ka weyn cid arki karta waxa aanay dadka kale arkayn cid og soomaaliyada aan u soconno siday u tahay cid og inay bixin karto wax aanay dadka kale bixin karin hal cid qof baa jirta marka hal qof baa jirta waa qofkii intuu soo istaagay ummadda soomaaliyeed ku yidhi waxaan diyaar la ahay inaan dhiiggayga bixiyo kuwaasina waa haddii marka aad u soo istaagteen inaad dhiiggiina ku bixisaan ummadda soomaaliyeed waa laydin sheegay waxaa laydinku yidhi banaanintii halkan joogtay in la ilaaliyo midnimada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed way
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre oo isagu la hadleeyey ciidamada dhankiisa cabdixakiin daahir siciid saaci taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa isaguna ka hadlay munaasabadaasi lagu hadlayey ammaanka guud iyo howlgallada ay ciidamadu sameeyaan iyo sidii looga hortegi lahaa shaqaaqooyin dhex mara ciidamada bismillahi raxmaan raxiim madaxda ra-iisul wasaare golaha wasiirada xildhibaanada dhammaan ciidamada qalabka sida howlgallada kooxaha kala duwan ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda iyo kooxda bardayda ee ciidamada qalabka sida dhammaan inta ka soo qabishay hawshan waxaan ku salaamayaa kalaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka sida madaxda ra-iisul wasaare iyo madaxa wasiirayaal iyo dhammaan xildhibaanada iyo saraakiisha sare waxaa kulankan ugu dambeeyey uu ahaa inaynu diyaarinno kulan looga hadlayo howlaha ciidamada qalabka sida dhammaantood sidii loo midayn lahaa laysuguna keeni lahaa hawshii way socotaa waxaana rajaynayaa in ay dhowaan aanu soo gebagabayno qorshaheedii oo dhammaystiran kulanka waxaa codsaday guddigii loo saaray xiriirta ciidamada qalabka sida in dhammaan saraakiisha ciidamada ay ku kulmaan fadhiistan wacyigelin guud oo ah tilmaantii ay bixiyeen mas-uuliyiinta qaranka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha anigoo tixgelinaya mudnaanta iyo aragtidaas ayagaa toddoba qodob ay ku soo koobeen fikirkeenna inaynu soo gudbino oo ah kow in ciidamadu ay si midaysan u wada howlgalaan inay si tignolojiyada ugu dadaalaan howlgallada ka socda dhammaan dalkoo dhan gaar ahaanna xasilinta caasimadda sidoo kale waxaa aad hoosta loogu xariiqay isxushmaynta ciidamada iyo wada shaqayntooda waktiyada howlgallada iyo waktiyada caadigaaba ciidamadu inay ugu adeegaan shacabkooda daacadnimo dadaal iyo hawlkarnimo iyo hofnaan qodobka toddobaad ciidanka inuusan ku kala duwanayn nidaam iyo shari keena oo uu yahay ciidan qura oo urida diirkeeda dhammaantoodna ay dhowraan disibliinka ciidanka ugu dambayntii waxaan ka mahad celinayaa ama ka hadlaya magac ciidamada qalabka sida kulankan ay soo jeediyeen guddigii la saaray oo dhammaan ka tirsan ciidamada dalka sida tilmaanayana qaabka iyo wada shucaydka iyo sidii dib loogu habayn lahaa ee ciidamada howlgalladooda iyo baraarujintooda ayay intaa soo gudbiyeen waa kalena ka mahad celiyeen wada shaqaynta shacabka oo runtii ay aad iyo aad gacan uga geysteen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda nabadeedteedii dadka shacabka si ay ula shaqeeyeen ciidamada iyo waktiyada adkaa ay u dulqaateen intii howlgallada lagu jiray waxaan sugaynaa waa tilmaamii ugu dambeeyey inay soo gudbiyaan sidii wadajiran aanu u absanno bishiiba hal mar in lagu kulmo goob ka mida goobaha ciidamadu ay leeyihiin sida ay gelintaan iyo baraarujintan ay u sii socoto waa mahadsantiin
soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxurlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah markarow jibsiga soo haray ribe mise ribe ribe waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah caloosow ribaca soo harayna waxba nooma gale naga siiya maqan maayo allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaali indhahan u yeelay ya suluuga iska dhaq nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninkii seexdaa siciidiyuu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshe iska dhaafa suluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay
hadal imisaan hadaloo hadaloo wax nooma hadhine anaa dowladnimadeediyo shuqya ay baddaan lahayno hadal imisaan hadal waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka xulashada waraysyada ayaanu ku wada jiraa golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ah oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudan xasan cali khayre ayaa arrimaha kulanka looga hadlay waxaa ka mid ah amniga ansixinta hindisyo sharciyeedyo warbixinno laga dhegaystay iyo magacaabista hantidho- hantidhowrka guud ee qaranka golaha wasiirada ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey heshiiskii soomaaliya iyo hindiya ee ku saabsanaa isweydaarsiga maxaabiista golaha ayaa dhegaystay warbixin ta safarka wasiirka arrimaha dibadda iyo xeraalyaha guud ee qaranka oo booqday xabsi ay soomaali ku xiran yihiin markii uu soo dhammaaday kulanka golaha wasiirada ayaa wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxa uu warbaahinta u akhriyey qodobada looga hadlay shirkii golaha wasiirada ee maantay
bismillahi raxmaan raxiim shirkii caadiga golaha wasiirada ee khamiislaha maanta ah saddexda agost laba kun iyo toddobiyo toban waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudan xasan cali khayre arrimaha looga hadla waxaa ka mid ahaa ee, kow safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu ku tegay hindiya iyo heshiiskii uu soo saxeexay labo arrimaha amniga ee, saddex warbixin laga dhageystay guddiga siyaasadda een, hindis sharciyeedyo ee, la ansixiyey iyo hindis sharciyeedyo kale oo loo qaybiyey golaha si ay u soo akhristaan isbuuca dambadan loo ansixiyo iyo hanti dhowro guud ee qaranka oo la magacaabay kow ee, warbixin een, muxuu aha wasaaradda arrimaha dibadda ee soo gudbisay waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda uu shalay booqday xabsiga soomaalida ku jiraan indiya een, taasoo runtii warbixinta laga soo gudbiyay ahayd runtii mid dadka meeshaas ku xirnaa si soomaalinimo ah, ee heesihii soomaaliya toosoo u qaadeen wasiirka arrimaha dibadda aadna calanka iyagoon haysanin calankii rasmiga ay ku sharaxdeen meel ay ku sawireen runtii dad soomaalinimo ka muuqato oo aad maaragtay ayuu wasiirku la kulmay sidoo kale isla shalay waxaa la xukumay shan iyo toban maxaabiista joogta dalka indiya oo min toddoba sano lagu xukumay lix sano iyo barna ay dhammaysteen xabsigoodii una harsan lix bilood keliya heshiis oo wasiirka arrimaha dibadda la saxiixay wasiirka arrimaha dibadda indiyana ee runtii waa mid loogu danaynayo maxaabiista soomaaliyeed ee ku xirxiran dalkaas indiya hadda wixii ka dambeeyana la dhaqangelin doono si maxaabiista soomaaliyeed ay dalkooda u yimaadaan si ay waalidkoodii iyo dhaqankoodii meelay uga booqan karaan ay helaan Een, aad iyo aad ayaa looga mahad celiyey runtii dalka indiya sida heshiiskaas uu u tixgeliyey loona arkay arrimahan inay tahay arrin guul shacabka soomaaliya usoo hoyatay arrimaha amniga ee wasiirka amnigu wuxuu ka warbixiyey xasilinta caasimadda iyo dalka howlgallada ka socda Een, aadna loogu soo dhoweeyey kaalinta shacabka ay ka qaateen iyo sida horumarka laga sameynayo maalin walbo arrimaha amniga waxaana hadda ku xiga oo laga howlgeli doonaa shabeellooyinka Een, sidoo kale waxaa qorshaysan in ee, gobolka banaadir iyo heebaha amniga ka wada shaqaynaya wadooyinkii la xirxiray amniga darteed maadaama amnigu soo hagaagay in qaarkood la furi doono dhowaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa warbixin siiyey golaha wasiirada ku saabsan een, guddiga siyaasadda een, heer wasiir oo laba isbuuc lasoo dhaafay ka hadlayay siyaasadda iyo jihaynteeda waxaa laisla gartay sidii lagu heli lahaa doorashooyin hal cod hal qof ah in ay xukuumaddu aad diiradda u saarayso mudnaan gaarana siinayso bacdama ilaa xad amnigii iyo abaarihii iyo em, hagaajintii maamulka maareynta maaliyadda la qabtay hadda in loo soo jeesanayo sidii shacabka ee maaragtay loo xaqiijin lahaa in doorashooyinna la qabanayo shuruucdii doorashooyinkana la hagaajinayo ee dib u eegistii dastuurkana la dhammaystiri doono shuruucda kale u baahan ama dib u heshiisiin ha noqotana ee, la maaragtay la dhaqangelin doono oo ay siyaasaddii ee, mudnaan gaara hadda la siin doono waxaa kaloo iyadana laga hadlay ama la ansixiyey maanta sha- sharciyeedii ay ka mid yihiin sharciga biyaha oo runtii haddii wixii ka dambeeya dalkan uu yeelan doono marka baarlamaanku ansixiyo madaxweynahana uu dekreed ku soo saaro sharci oo, oo biyaha ah Ee, sidoo kale waxaa la ansixiyey sharciga manhajka waxbarashada dalka oo la wada midayn doono kaasoo wada tashi dheer laga sameeyey dowlad goboleedyada Ee, sidoo kale waxaa maanta la ansixiyey oo la- oo golaha wasiiradu ansixiyeen een, hindisharciyeedka caafimaadka tanoo runtii keeni doonta in takhaatiirtu ay yihiin takhaatiir la hubo een, muxuu ahaa caafimaadka iyo een, muxuu ahaa ama kliniga ama een, muxuu ahaa isbitaalladu ay noqon doonaan kuwa si sharci nidaam ku shaqeeya daawooyinka dalka la keeno iyo cidda farmashiyaha daawooyinka iibinaysana sharcigii lagu maareyn lahaa lagu hagi lahaa maanta golaha wasiiradu waa ansixiyeen wuxuuna u gudbi doonaa baarlamaanka sidoo kale golaha wasiirada waxaa loo qaybiyey shuruucda ay ka mid yihiin maareynta maaliyadda iyo xakamaynta hubka iyo sharcigii batroolka oo dhammaantood ayagana la rajaynayo usbuuca dambe in la ansixiyo lagana doodo ugu dambayntii ee, golaha wasiiradu waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen oo wasiirka maaliyadda uu soo jeediyey in maxamed een, cali loo magacaabo hantidhowrka guud ee qaranka maxamed cali waa shakhsi haysta shahaadada masterka oo loo yaqaano m b a-ga sidoo kale shahaado accountancy ka haysto bajalarkiisa haddana ka shaqaynayay ee, dowladda maraykanka ee, gaar ahaan washington een, muxuu ahaa ee, dowladdeedii ayuu ka ahaa een, chief financial officer oo runtii heer ee, muxuu ahaa dhanka een, maareynta maamulka iyo maaliyadda uu khibrad weyn iyo aqoon fiican u leeyahay intaas ayay ahayd maanta wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
haddii ay shalay samayd qad iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka saxayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta maantaasi
Yeah.
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka xulashada waraysyada siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan cadaadihii deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan aaladda tubinta tooska ee barta aan ku leenahay internetka w w w dot radio cadaada dot com sidoo kale hobby media dot com waad naga dhegaysanaysaan war iminka dhegeystayaal soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in al-shabaab ay weerar ku qaadeen goor dhaweyd fariisan ciidamada midowda africa ee amisom ku leeyihiin halka loo yaqaano arba arbaco oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha duleedka magaalada muqdisho warar weerarka ka hor ayaa waxaa al-shabaab ay halkaasi ku weerareen tiro madaafiica waxaana ciidamada amisom dhankooda ay ugu jawaabeen madaafiic kale taas oo keentay inuu bilowdo dagaalka foolka foola ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo goor dhoweyd lagu soo warramayo inuu soo gabagaboobay waxaana dadka deegaanka qaarkood ay warbaahinta u sheegeen inay maqlayeen hubka noocyadiisa kala duwan oo laysku adeegsanayay wararka ugu dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid dega inkastoo mararka qaar laga maqlayo rasaas goosgoosa oo halkaasi ka dhacaysa dadka deegaanka ayaana cabsi badan ka muujiyey arrimahaan iyagoo ka cabsi qaba in dhibaata ka soo gaadho madaafiicda ay ridayaan labada dhinac
war annaga shacabka soomaaliya ama waana baabaanay magaalada marka waan ku baabaanay eeladeena yaan ku dhamaatay bal ka waran ninka afartiisa wiil isaga la wada qaada maanta ka waran iyo abtidood la wada qaaday aabbayoo sideetan jiroo waayee lahaa hayaa waxaan diyaar wahay inaan ka baxa magaalada marko cimrigeygana dagaaladii sokeeye intaas waa taagnaa maalina maahan hawaysan inaan ka baxo waxaan diyaar wahay ciyaalkayga inaa ilkaha ku qaato oon ka tago magaalada marko
dadkaasi dhammaantood waxay ahaayeen dadkaasi u socdo magaalada beledweyne ay ka baxeen hataa xoolahay tacsiiraas ugu qaybgalgaayeen oo afar neef oo ariyahaa la saarneed gaariga markay wejiga dhulka haldhigtiina qarada aakaygu dhegta ka furtay qof walbo dusha u la istaagay xabad xabada ugu dhufa dadki markay xabadda bilaabatay waa isku dhex yaaceen waa la iskor fuulay
laba nin bay nagu dareen meesha uu noogu talagalay marka uuna geeyey fariistow yiri markaan fariisanay bambadoo watay oo gaanjada ka furayey wouna soo aadiyey waa dhici waajay waa qabshayaandana waa nagu soo radiyey mar saddexaadoo doonta waa nagu radiyey mantaas annaga badaba ku wada haysanay markaasoo jilibka dhulka intuu dhigiyey oo risaastii nagu fura
naga marka dadkaas la gumaaday naftoodii maalkoodii la baabacshay haddana adis u dacwo tag la yiri ayaa nahay
waxa kaaga daran dadka hadda leelaayay dad xataa shaqo kulama ahan waxyaabaha qaarkood ay leeyihiin annaga ciidamada amisom warkooda waa buunbuunisiin laakiin annaga shacabkii marka haddaanay warkayga ma qaadiin warkayga xataa cododkayga ma soo saartiin
Thank you.
hagaag markaana dhankaas iyo somalilan maamulka somalilan ayaa waru maanta ka soo baxay waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba albaabada la iskugu dhuftay kiniisad dhowaan dib looga hirgeliyey gudaha magaalada hargeysa muddo soddon sano kadib wasiirka diinta iyo waqaafta maamulka somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo maanta shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay in somalilan marraba aysan jirin cida heshiis kula gashay in kiniisad la furo wuxuu sheegay in kiniisadda ay ahayd mid dib loo dayactiray kadib markii gumaystihii ingiriiska uu hargeysa ka dhisay muddo hadda laga joogo toddobaatan sano wuxuu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay albaabada isugu dhufteen kiniisaddaas oo muran badan uu ka dhashay maanta oo taarikhdu tahay saddexdii bishii augost bismillahi araxmaan raxiim allah mahad leh nebi maxamed baa maamuus leh sala allahu caley wasalam soo saxaafaadkani waxa uu daba socdaa arrinta ka dhalatay kiniisadda taasoo bulshadeenna ku abuurtay muran iyo ismaandhaaf xoog badan taasoo dadka iyo dalka midnaba aan dani u ahayn taarikh ahaan kiniisaddan waxa uu gumaystihii ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo toddobaatan sano haddaba xukuumadda jamhuuiyadda somalilan iyadoo ogsoon islamarkaana ku baraarugsan mas-uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadi'da islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqangelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culummada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda sidaa daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay halkan ku caddaynaysaa kow inaanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kiniisadda laba in kiniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalbay u xidhnayd muddadii soddonkii sano ee u dambaysay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka waa wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo ka hadlayey kiniisaddii dhowaan la sheegay in laga hirgeliyey ama dib loo dayactiray magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la magacbaxay somalilan warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warriyaanu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaa tidhi dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada ayaan isla soo gaarnay radio cadaada siddeetan iyo sideed dhibic shan ayaad weli nagala socotaan markaana muqdisho waxaa cabasho ballaaran ay ka soo yeeraysaa qaar ka mid a dadka la nool xanuunka h i v-ga ee ku nool magaalada muqdisho kadib hadal maantay ka soo baxay dadkaasi maxamed siciid oo ah madaxa caafimaadka iyo wacyigelinta dallada ay ku midaysan yihiin dadka qaba cudurka oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka aysan la socon caafimaad caafimaadkoo islamarkaana ay dayacday wuxuuna sheegay in dhibaatooyin oo aa dhibaatooyinka haysta ay ka mid yihiin in markii ay tagaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala muqdisho in la takooro waxa uu dalbaday in wasaaradda caafimaadka ay si dhow ula socoto caafimaadkooda maadaama mararka qaar ay dhibaato kala kulmaan goobaha caafimaadka oo ay tagaan haa waxaan macnaha waxaan ka cabanaynaa wasaaradda caafimaadka qaybta h i v unitka sababtoo ah waxawaaye annaga waxaan ahay dadkii loo shaqaynayo xanuunka h i v la noolaa ka cabanaynaa wasaaradda sababtoo ah dadkeena dadkeena xanuunka la nool isbitaallada waa laga soo buriyaa cabasho badan aan u gelinay inay wax nagala qabtaan isbitaalladkaas maadaama ay yihiin wasaaradii ay hoos imaanaysay caafimaadka mafahamtay waa gartay marka cabashadaas waa horgeysanay anagoo awalba anagoo awalba cabasho ka qabnay qolada h i v unitka oo wax- waxba noo qabanin oo annagiiba nafaquu qaayaan oo wa- wasaaradda dhanba anaga takoor ka nahay howlihii aan xaqa u lahayn naga basiraayo oo iyaguna hoola isku koobaayo oo cabasho ka ahaynaa tan noogu sii kalsoontay gabdhaheena isbitaalaadka kale markii xanuunka lagu ogaado lama dhali waa laga soo faquuqaa een haddii ilaahay ku roon yahay kuwa xanuunsan kuwa jaban oo kabitaanka ama qaliinka u baahan waa laga soo faquuqaa wasaaraddii keliya aan ku tiirsanayn in wax noo qabato wax- wax waa noo qaban lacda marka dadkeena saasay u dayacan yihiin taas waa cabashada aan ka qabto wasaaradda waxaan jecel lahay haddii oo dowlad federaalka ay namaqdayso in wax isbedel lagu sameeyo special toresada oo wasiirka caafimaadka waxaan ku codsanaynaa in ay isbedel ku sameyso h i v unitka sababtoo ah annaga wax- uma aragno qof annagana wax noo qabanaayo waxaan u baahanaa qof annaga wax noo qabanaayo codkeena ku hadlaayo in naloo keeno wasaaradda Eh, dhibaatooyinka ugu badan oo hadda aad dareemaysaan ama aad la kulmaysaan maxay yihiin maxamed ayagii isbitaalaadkii dhan nooga soo faquuqaayo oo leeyahay dadka qofka xanuunka h i v ga qabo isbitaalkan laguma dhalinaayo ee, maalmadiina ugu dambeysay isbitaal mar hore inaan magaciisa sheego gabadha xanu- jabtay nin u baahatay markii xanuunka lagu ogaayaa layidhi laguma qalaayo marka dhibaatooyinkaasaan qabnaa wasaaraddan markaan cabashadeen u gudbino wax dad dalaq siinaayo ma leh iyagii waaye waxa shahaadooyinka oo isbitaalaadka xamar dhan ay ku shaqaynayan marka eh, waxaa kaloo kaaga sii daran isbitaalka daan daana sheego isbitaalka ordogan dadka madaxda xanuunka h i v ga la nool waa waa la seexiyaa een daawaa lagu siiyaa waa lagu xanaanayaa laakiin qofka masaakiinka hadduu yahay oo xanuunka h i v ga la nool waa laga soo bixiyaa xataa qaliin uma sameynaya xataa ayaan dhexdaas waxaa dhacday bishaan horaan sanadkan horaantiisii in oday xanuunka qabo u baahday mashiinka keliyaha oo isbitaalkaas ordogan la geeyey oo laga soo ceeliyey aniga maxamed kula hadlaayana qof xanuunka h i v la nool oo madaxa mar rabo inaan magaciisa aan carbaado inaan aniga asagoo jiifo daawadii ka go-anta oo daawo u geeyo waxyaabahaas waxyaabaan ka cabanayna wasaaraddana waa la qaybsanay wasiiradana daanisaan u weyna inaan la kulanno doctor fawziyo oo hadda kor email aan la wadaagna laakiin agaasimaha waan u sheegnay qaybta h i v unitka waxba kama qabanayaba howlihii annaga aan xaq u lahayn tababaradii annaga xaq aan u lahayn ayaa meelo kale lamarsiinaa si awoodda iyo keliya ay ugu koobnaato taa waxyaabahaas baan ka cabanaynaa hadda yaa haya mas-uuliyadiina marka oo gacanta idin ku haya.
mas-uuliyiin mas-uuliyiintan annaga urur ahaan dadka xanuunka h i v noolka furtii bartamaha waxay leeyihiin dalada ay ku midaysan sidaa la socotaba oo wasaaradaan dabaa laga ogyahay marka dadka annaga caawino ay adeena ayaan ku tiirsannahay iyo qolada caawiso gobol marka xaggii dawladda ah wax caawinaad kama haysano dadka isbitaalaadka waa laga soo faquuqaya dhibaatay sii soconaysa weli waxaan kasii digayaa dadkaan inta lasii faquuqaayo waa inta iyagana cudurka ay sii ay sii fidinayaan dowladda federaalka wa- wasaare kheyre madaxweyne farmaajo eh, gudoomiyaha baarlamaanka xataa qolo baarlamaanka kamid ah oo ay kamid tahay maamacalad waa u gudbina cabashadeena qolada arrimaha bulshada lala sugaaleeyey howlaha wadnaa waxa- haddana media waxaan usii marsiinaynaa inaan dhibkaas qabno oo aan u baahannahay isbedel wasaaradda qaybta h i v unitka lagu sameeyo in annaga laftirkeena oo macnaha waxyaabahi aan u baahanay lala qabto sababtoo xaq baan ku leenahay wadankan imisaad gaaraysaan hadda tiradiina eh, tirada ugu dambeysa wallahi tirada u dambeysay inta koonfurtii bartamaha daawada qaato waa tiro haddii ilaahay haddaan dib ugu laabto tirada waxay because waxa waaye todo- lix xarumood waaye muqdisho laba xaruna ka furan eh, marka midaa ka furan Kana midaa ka furan eh, dhuusamareed midaa ka furan ceelleer intaas xarumood haddii isku geyntooda xarun walba qeybka ana xarunta aan aan ka shaqeeyo oo banaadir hospital ah inta daawada qaadato waxa waaye lix boqol iyo afartan ayaa daawada toos u qaadato timaato marka marka xarumaha kale lagu daro meeqa gaari karaan wallaahi xarumaha kale haddii laysku daro oo waxay gaari karaan ugu- ugu yaraan laba- saddex kun iyo laba boqol dadka available daawada toos u qaata kismaayo ee marko ee habeennabo hadda mid cusub laga furay iyo muqdisho laba ah inkastoo dadka muq- dadka dadka ay u badan yahiin Muqdis- muqdisho qaar dadka gobolada ay jiraan weli iyo dadka soo laabanaya xataa meelo aan ka- aan- aan ka helna annagaa raadino oo waxaan leenahay taleefon oo hotline ah oo lagala soo xiriiro een, dalada oo qofkiina soo waca lacag kuma socoto waa nambarka een, afar eber hal iyo afar afar eber labo labada nambar ba xafiiskaas ka leh xafiiskaas soo waca saasaan dadka ku kalnaynaa si aan dawada u gaarsiin muhiimadeena waxa waaye qofka ijaajada nool waa inuu dawo helaa ee, waa inuu helaa een, daryeelkiis u baahan waa inaan la faquuqin marka waxaan qabsanaynaa faquuqaas in laga dhooro wasaaradda caafimaadkana isbedel lagu sameeyo qaybta h i v unitka wasiiradana insha allah waa ku rajaweynahay haddii mediaga maqlaysana inay cab- inay codsigeeda iga aqbasho had- waana ku tarjina inaan la kulanno ugu dambeyn maxamed marka ma jiraan xubno idinka mida idinka oo daryeel la-aan caafimaad u geeriyooday way jiraan way jiraan waaba isbitaalka ortugan qofkii ugu dambeeyey oo keliyaha laga soo di- oo la- oo mashiinka loo soo diido soo bixiyey isbitaalka naadir ku dhintay isagoo keliya mashiinkii haysan waxaan u haysanaa markaatiyaal warqado cadeen baan u haysanaa wax kastaan u haysanaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed siciid oo isagu sheegtay inuu madax u yahay dad qabaa cudurka h i v idiska kuwaas oo ku nool magaalada muqdisho islamarkaana cabasho ka muujinayay daryeel la-aan haysata oo uu sheegay inaysan wasaaradda caafimaadka aysan ka warqabin barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaada qaybihiisii dambe ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas yeeshay
waa hagaag markaana kismaayo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan ayaa maanta guriga martida ee magaalada kismaayo kulan gaara kula yeeshay madaxda ciidamada badda embreykanka ee africom jenaraal david iyo farnis oo ay weheliyeen madaxda ciidamada aaminsan soomaaliya jenaraal cusmaan nuur subagle iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil kale oo howlgalka maraykanka ee soomaaliya qayb ka ah kulanka ayaa diiradda lagu saarayay howlgal lagu xoreynayo sida ay sheegeen madaxda jubbaland gobolka jubbada dhexe iyo qaybo ka mid ah jubbada hoose oo ay weli ku harsan yihiin al-shabaab dowladda maraykanka ayaa ka taageeraysa soomaaliya la dagaalanka al-shabaab oo sida ay sheegeen dhibaato ku haya bulshada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa jubbooyinka ku nool howlgalka africom wuxuu ballan qaadayaa inuu jubbaland kala shaqaynayo sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa ayaa la yidhi jubbada dhexe iyo qaybo kale oo weli ay kaga harsan yihiin goboladaasi madaxweynaha jubbaland wuxuu howlgalka africom uga mahadceliyey sida ay isugu dhabar jebinayaan taageerada ay siinayaan soomaaliya sida ay dhulkooda nabad uga dhigi lahaayeen jubbaland ayuu madaxweynaha jubbaland sheegay inay ka go-an tahay xoreynta dhulka ay weli shabaab gacanta ku hayaan sidaas darteedna loo baahan yahay in kaalmo caalamiya la helo sida uu sheegay waxaana mas-uuliyiinta jubbaland iyo madaxdaasi ama saraakiishaasi ka tirsan dowladda maraykanka ay isku afgarteen howlgallo ka dhana al-shabaab oo laga sameeyo deegaanada maamulka jubbaland ee iminka ay ku sugan yihiin al-shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiintaasi barnaamijka xulashada waraysyada raadiyo cadaada dhegeystayaal qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay markaana aan eegno dhankaas iyo magaalada boosaaso maleeshiya beeleed hubaysan ayaa lagu soo warramayaa in saaka uwa berigii hore ay weerar ku qaadeen tuulo dhowaan laga dhisay meel qiyaastii magaalada boosaaso u jirta afartan iyo shan kilomitir wararka ayaa waxaa waa weerarkan ayaa waxaa la xaqiijinay inuu dhaliyey dhimasho laba qof iyo dhaawaca hal qof oo kale iyadoo la dumiyey guryihii tuuladaasi dhowaan laga dhisay maamulka puntland kamuusan hadlin arrimahaasi hase haatee qaar ka mid a dadka deegaankaasi ayaa ka hadlay hore fo annagoo dadka intiisa badan ay salaad tukanaysa ama hurido baa nala soo weeraray ciidan baana soo weeraray tegnika wata baabuur kolley intaan hubo saddex jiri ay ku jirto baabuur tegnika ah iyo gawaari kaletaana soo weeraray markaan salaada tukaday ka bacdi ayaan rasaasta ku war helay iyo sagan iyo maarata qoryo waaweyn nalala dhacay khasaare maxaa halkaa ka dhacay khasaare aada iyo aada u ballaaran baa dhacay guryo adigu ilaa labaatan iyo kow guri ah dhulkaa lala sinay waxna gurihii alaab iyo qalab oo laana gudaha ku jirayna waa la guday waxna waa la dirliqaysa waa la qaatay raashinkii iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay wixii kale oo la qaadi waayena dab baa la saaray waa la guday guryihiina gawaarida wadada gaari waalaalaha wadada laga qabsaday oo gaarigaasaa lagu burburiyey annaga gaari oo laana waa la gubay oo isagana maaragtay rasaas baa lala dhacay jaabiyaasha iyo waxaasaa laga dumayey dumar iyo ciyaal iyo waxay joogeen maaha cidka laba nin baa ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto labadaa nin baa wax beeriya ku dhacay oo naga dhinacii kale xaggeeda oo idin soo weeraray maxaa ka dhintay maxaase ka dhaawacmay
hadde qofku markii de weerar dhaco runta in laga hadlaa fiican qofka dhibki ku dhacday ama laga awood roonaaday waxba ma sheegi karo annaguna waa nala ka awood roonaaday ciidan naga tiro badan buu ahaa oo ilaa boqoleeyo gaaraya toddoba nin baan ahay eh, waxaan ahay sideed nin sideeddii nin laba waa dhimatay oo meeshay ku dhimatay Eh, lixdii kaleeto ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii oo Oo, weliba- adigu waa ka mid iyaga tahay.
qaybto- oo anigu waan ka mid ahay yaa idin soo weeraray marka ciidan baana soo weeraray baa tihi maxay yihiin ciidanku waraan ciidanku waa ciidan qabiil ciidan qabiil oo macnaha eh, iska wax gardarro ah oo aan maaragtay dee bini aadamka hadda ilaahay wuxuunba isku salladaayo waa qurun ilaahay ku lagu salladay oo gaar ahayd Eh, dawladna ma ahayn jabhad kaleetona may ahayn laakiin waxay ahayn qabiil maxaad ku caddaynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen hadda ciidanka qabiil awil bay dhowr jeer dee hanjabaadaha hore iyo weerar ka horreeyey oo ay rasaas nagu soo weerareen oo ka horreeyey iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka intaynu jirtay iyo waa iska jireen wax iska cad weeyaan Een, hadda iminka meesha baa ku sugan tahay xaalku waa sidee goobtii baan ku sugnahay meydadkii baa la aasaya oo hadda qabrahoodii la qodaya insha allahu gaday waxa weeye annagana waan joognahay oo ummad kale ilaahay khal- soo khalqay Een, marka waxa weeyaan waanu ku sugannahay meesha waan ku sugannahay guryihii iyo dhammaantoodna way burbudhay wax allaale wax yaalla ma leh oo wixii een, hanti ahayd oo leydna waa la guday wix gaadiida oo haddee maaragtay gaarigii hal gaari baa noo olaayo iska ragaa gaarigiina waa la du- waa waa la duqaysiiyey rasaaskaa gudaha looga dhistay marka sidaas weeye wax gu- wax gurmada een, ma ka hesheen dawladda oo xubno dawladda ka midi ma idiin yimaadeen maamulka puntland maya maya xagga maamulka puntland annagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo noo jirtay oo noogu tiyey ma jirin saakay aroornimadii horeeto annagoo dadka intiisa badan ay salaad tukanaysa ama hurido baa nala soo weeraray ciidan baana soo weeraray tegnika wata
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka deegaankii la weeraray oo isagoo ka hadlayey ee dadkaasi lagu laayay duleedka magaalada boosaaso islamarkaana magaciisa ka gaabsaday qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka xulashada waraysyada dhegeystayaal waxa waxaanu kusoo qaadanaynaa soomaalida xaafadda islii ayaa bilaabay qax xilli doorasho guud ay ka bilaabanayso dalkaasi kenya inta badan waxa ay qabteen dadka ka qaxay xaafadda islii gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayaa soomaalida u sheegay inuu sugayo ammaankooda oo ay ciidamada diyaariyeen wuxuuna ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka islamarkaana barakaca ay wadaan ay joojiyaan
walaalayaal waxaan doonaya inaan idiin sheego in eh, wax dhibaato ah inaba ha yaraatee aana jirin Eh, wakhtiga doorashada inta ka horaysa doorashada markay dhacayso iyo doorashada waxa ka dambeeya waad aragtaan ciidamo lixaadle baa la keenay halkan aad joogtaanba islii aad bay u joogaan wax dhibaatoo dhacaysa ma leh ciidamadaasi eh, noloshiinna naftiinna iyo xoolihiinna ilaalinayaan marka waxaan ka codsanayaa dadka islii ku nool inay si lixaadle u soo baxaan inay doorashada ka qayb galaan dadka gobollada tegaya ah, anigu weli ma fahmin ah, maadaama ah, hantidooda ay halkan taallo ubadkeedii uu- ay halkan joogaan waxaan jeclaan lahaa inaan idiin xaqiijiyo dowladdana aan ay ii ballan qaaday in ciidamo ku filan ay keeneen islii maantana ay joogaan askar aad u fada- fara badan askartaasi guryaha dadka ma gelayso dadka shaqadooda iska haysta ee ganacsiga amase suuqa socda ma dhibayaan waa askar amniga iyo nabadeenna eh, iyo daafacaadeenna in loo keenay marka waxaan isleeyahay wax cabsi ayaanan idin gelin sheekadana inay rabshado ka dhacayaan halkan waxban kama jiraan ciidamo ku filan baa waddanka jooga xaafadeennana ciidamo ku fa- fara badan baa la keenay amnigay ilaalin doonaan xaafadaha kaleete ee madaare oo kale waa la keenay dhan kastaba way joogaan baabuur bay afar iyo labaatanka saac ku socdaan ujeeddadoodana waxa weeyaan inay ilaaliyaan nolosha iyo hantida dadka guryaha ma gelayaan dadka ma dhibayaan shaqadooday qabsanayaan marka waxaan shacabka soomaaliyeed ka codsan lahaa guryihiinna jooga maalinta doorashadana si laxaadle u soo baxa kursigiinna daafacda eh, xildhibaanka aad jeceshihiinee soomaaliyeed doorta Eh, maalinta dambena eh, waxaa soo bixi doona jawaabta jawaabta markay soo baxdana u dabaaldega qofka aad jeceshihiin ee maalintaasi la soo doortay intaa un baan doonaya inaan idinka codsado
akhyaartana dhegaysataay intaa waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa inoo soo saaray salaadyar anigoo shagmaarka ah ayaa idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hadal imisaal hadaloo hadaloo wax nooma hadhine hana dowladnimadeediyo shuhuyad ay baddaa tahayno